بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز لمن عليه فرض الاسلام ان يحج عن غيره ولا ان يتنفل ولا ان يحج نذرا ولا قضاء فيحج اولا الفرض waxaan ku guda jirnaa kitaabu alxaji waalcumra wuxuu yidhi sheikhu walaa yajuusu ma bannaana liman calayhi fardu lislaam qof dushiisu ay tahay waajibkii islaamka uma bannaana an yaxuja can hayrihi inuu hayrkiis ka xajiyo qof kale aan ka xajinaya inuu yidhaahdo uma bannaana walaa an yatanafala xaj sunno ah inuu xajiyana uma bannaana walaa an yaxuja nadran walaa qadaa'an xaj nadar ah ama mid uu soo qallaynayo inuu xajiyo ama qadaa ah uma bannaana fayaxuju awalan marka hore wuxuu xajinayaa alfarda waajibkii xajkii waajibka ahaa ayaa la rabaa marka hore inuu la yimaado qofka haddii lagu leeyahay xajatulislaam waxaa waajiba marka ugu horraysa inuu naftiisa ka xajiyo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu la kulmay nin xajinaya oo leh labayk allaahuma can shubruma shubruma waa in adeerkii waa walaalkii markaasuu yidhi man shubruma shubrumaha waa kee markaasuu yidhaahdo waa walaalkii rasuulka ilaahayo qaala xuja can nafsika huma can shubruma marka ugu horraysa wuxuu yidhi naftaada ka xaji kadibna shubrumo ka xaji macnaha haddaad rabto inaad walaalkaa ka xajisa iyo qof kale waa markii adiga aada xajatulislaam la timaado kadib wa marka fardiga koowaad iyo waajibka koowaad waxa waaye qofka inuu naftiisa ka xajiyo inuu marka cid kale ka xajiyo uma bannaana asoo xajatulislaam lagu leeyahay inuu yidhaahdo xaj sunnahan xajinayaana looma ogola inuu yidhaahdo xajka aan xajinayo waa nadar oo hadda ka hor aan nadrayna ayadana lama ogolo xajatulislaam buu ka dambeeya qadaa inuu xajiyana looma ogola ilaa uu xajiyo xajatulislaam wax ugu horreeya u la imaanaya waa xajatulislaam fayaxuju awalan marka ugu horraysa wuxuu xajinayaa alfarda waajibkii wa bacdahu alqadaa waajibka kadibna xajkii qadaha buu la imaanayaa in kaana calayhi haddii qada dushiisa ahaaday wa bacdahu waxaa ka dambeeya annadra nadarkii ayaa kan dambeeya in kaana hadduu nadar jiro wa bacdahu gadaashiisa annafla waxaa ahaaday xajkii sunnada ahaa aw iniyaabata ama xajkii niyaabada xajka niyaabada macnaheedu waxa hadduu qof naa'ib ka noqonayo sidaasuu u tartiibinayaa marka fa in hayara hada tartiiba hadduu tartiibtan bedelo fa nawa tatawuca ou niyeysto xaj tatawuca aw innadara ama xajkii nadarka uu niyeysto maalan tusaale ahaan wa calayhi fardu lislaam xaal dushiisa waajibkii islaamka uu yahay laqad niyatuhu niyadiisu waxay noqonaysaa mid la ilqeeyey yacnii mid burtay ayay niyadii sunnadu noqonaysaa wa waqaca wuxuuna ka dhacayaa can xajati lislaami xajatu lislaam hadduu xaj sunnaa niyeysto niyadaasi way buraysaa xajkaasina wuxuu noqonayaa mid uu ka xajiyay can xajati lislaam xajkii islaamka uga dhacaya xajkii waajibka ahabaa uga dhacaya waqis calayhi sidaana uga qiyaasa buu yidhi wayajuusu lixraamu waxaa bannaan buu yidhi in la ixraamto bilxaji xaj in la ixraamto ifraadan wa tamatucan wa qiraanan wa itlaaqan afartuba way bannaan tahay qofka inuu xajiyo ou ixraamto asoo mufrada ifraad ahaan inuu xajka u ixraamto ama uu u ixraamto tamatuc ama ixraamka uu la imaanayo uu noqdo qiraan ama inuu noqdo itlaaq afartuba sheekh asaa ka hadli doona mid midu uga hadlayaa wa afdalu dalika waxaana ugu fadli badan buu yidhi alifraadu ifraadka ugu fadli badan uma tamatucu kadib tamatuca baa ku xiga uma alqiraanu kadibna qiraankii baa ku xiga uma aliطlaaq saasay u kala fadli badan yihiin buu yidhi laakiin sida uu sheikhu sheegay uu yidhi waa u kala fadli badan yihiin raajix ma aha waxaa ugu fadli badan manaasik اlxaj tamatuca ugu fadli badan tamatuca ugu fadli badan kadib waxaa ku xiga qiraanka oo xajkii nebiga ah salى اllahu عalayh wasalam kadibna waa ifraad marka manaasigtan afarta ah waxaa ugu fadli badan tamatuca ugu fadli badan waana midkuu tamaniyey nebigu sala allahu calayh wasalam ou yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu ma ahdayt walowlaa ana maci lhadya la axlaltu haddaanan hadyi wadi lahayn xalaalan noqo lahaa buu yidhi macnaha mutamaticaan noqo lahaay wey inta cumraysto ayaan xalaal noqo lahaa kadibna yowma tarwiya ayaan xaji lahaa waa tamatuca wuxuu nebigu jeclaystay sala allahu calayh wasalam saxaabadiisana wuxuu faray inay tamatucaan qof walboon hadyi wadin wuxuu yidhi tamatuca la yimaado marka adiladaa waxay tusinaysaa tamatuca inugu raajixsan yahay maxaa waaye marka alifraad watamatuc maxaa loola jeedaa sheikhaa tacriifinaya wuxuu yidhi falifraadu ifraadku waxaa waaye an yaxuja awalan marka ugu horayso qofka inuu xajiyo min miiqaati baladih baladkiisa miiqaadkii inuu ka xajiyo uma yakhruju kadibna uu u baxo ila alxilli xilliga inuu u baxo oo fa yuxrima uu soo ixraamto bilcumrati cumro inuu soo ixraamto wey ifraadka waa inuu qofka soo ixraamto xaj keliya qofka xaj keliya uu soo ixraamanayaa midda dambuu leeyahay sheikhu kadib xilliga u baxayaa oo wuxuu soo ixraamanayaa bilcumra masaladaa khilaafaa ka jira qofka hadduu soo xajiyo ama mufrid ha noqdo ama mutamatic ama qaarin cumro ma iskaga ceshceshan karaa culamada qaara waxay qabaan inuu iska cumraysan kara in yarba oo tanciim intuu u baxo soo cumraysanayo haddana markuu xalaal noqdo haddana uu baxayo bacdu ulculammana waxay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigii uu soo xajiyey waxaa jirtay qof uu u ogolaaday caaisha radia allahu canha caaishana ayadaa sheegatay caaisha radia allahu canha waxay tihi rasuulka ilaahay oo dadkii way cumraysteen tamatuc bay la yimaadeen aniga waxay tihi aw cumradaydii waxay yidhahdeen culamadu fi lxaqiiqa caaisha way cumraysatay illan cumradii xajku way isku jireen oo qaarinad bay ahayd laakiin maadaama ay qanci weysay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay inuu ayada ku qanciyo markii dambe walaalkeed cabdiraxmaan ibni abi bakr ayuu yidhi raac oo waxaad la aadaa tanciim halkaasina ha ka soo cumraysato cumrada ha ka soo exraamato ficilkaas caaisha radia allahu canhaa ay samaysay oo nebigu u idma calayhi salaatu wasalaam asoo ayada ku qancinaya taa keliya meesha taalla laakiin cid kaleu nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyo asiga laftirkii inuu inta baxay soo cumraysto haddana soo noqonayay nebiga lagama hayn sala allahu calayh wasalam ifraadka marka macnaheedu waa xaj keliya alifraad waa xaj keliya cumra lama socoto qofka waa inuu ixraamto min almiiqaat ixraamkiisuna xaj keliya uu ku saabsan yahay ou yidhaahdo maalan labayk allaahumma bixajin inuu yidhaahdo wax cumraa lama socdaan kaa ifraad baa la yidhaahdaa maxaa yeelay wuxuu gaar yeelay xajkii buu gaar yeelay oo wax kale aysan la socon watamatucu tamatucana waxa waaye an yactamira awalan marka hore inuu cumraysto wey min miiqaati baladih baladkiisa miiqaadkii ayuu ka ixraamanayaa oo ka cumraysanayaa fii ashhuri alxaji bilaha xajka dhexdooda uma yaxuju kadibna waa xajinayaa min caamihi sanadkiisaas ayuu xajinayaa min makata maka ayuu ka xajinayaa mutamatica waxaa la yidhaahdaa qofka markuu miiqaadka marayo waa soo marnaa u malaynaa almawaaqiit almakaaniya waa meelo sharcigu xadiday oo dadka xajinaya ay ka exraamanayaan ama cumraysanaya qolo walba jihay leedahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam jihadaasi xad buu u sameeyey reer madiina iyo wixii ku jiha ah xagguu nebiga uga dhigay calayhi salaatu wasalaam miiqaat dulxulayfa uga dhigay reer shaam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey juxfa reer yaman wuxuu yidhaahday yalamlam ayay ka ixraamanayaan ayaga keliya ma aha hunna lahunna waliman ataa calayhinna min gayri ahlihinna miiqaatyadaas waxaa iska leh dadka magaalooyinka degan iyo jihooyinkaas iyo ciddii waddadooda ku timaada cid alle ciddii jihadooda ka timaada miiqaadka ugu sokeeyay marayaan ayay ka exraamanayaan annaga hadda jihatulyaman aan soo jirnaa soo ma ayagaan ku miiqaadna qofkii soomaaliya ka xajinaya ama ka cumraysanaya waa inuu yalamla miiqaadkiisu yahay qofkii jihada madiine iyo wixii ka shisheeya ka yimaadana waa inuu dulxulayfa miiqaadkiisa yahay wahaakada tamatuca marka waxaa waaye qofka markuu miiqaadka ka ixraamanayo ayuu wuxuu ixraamanayaa cumro keliya wuxuu leeyahay labayk allaahumma cumratan wuxuu ixraamanaya waa cumra cumradii uu guda gelayaa marka markuu xaramkii tago acmaashii cumradu la imaanayaa kadib wuu xalaal noqonayaa wuxuu suganayaa maalmihii xajka markii la gaaro yoomu tarwiya oo maalinka sideedaad oo acmaasha xajka ay bilaabmayaan ayuu wuxuu la imaanayaa ixraamkii xajka maalinkaasuu la imaanayaa idan laba cibaadoo kala go-an waayo sooma cumra kadibna xaj taasaa waxaa la yidhahdaa tamatuc tamatuc waxaa loo yidhi raaxaa ku jirta tamatuc waxaa loo yidhi raaxaa ku jirta mutcadu raaxo waayo raaxada ku jirtana waxaa waaye qofkan markuu cumraysto ilaa uu ka xajinayo waxaa laga yaabaa mararka qaar inay u dhexayso bil mararka qaar waxaa u dhexaynaysa labaatan maalmood labaatankaa maalmood ama bishaasi qofkaasi xalaal waa dharkiisa caadigaa buu labisanayaa diibkii iyo waxyaabihii udgoona ayuu marsanayaa xaaskiisa hadday la socoto xaaskiisa waa u galmoon karaa waxyaabihii qofka muxrimkaa loo diidi jiray asaga waa u bannaan yihi ilaa maalinka sideedaad ee xajka laga gaaro qofkaasi sooma raaxaysan qofkaasi mutcuu ku jiraa iyo raaxo laakiin qofka qaarinka ah ee soo socda asiga mutco ma haysto sababtoo ah marka ugu horraysa u ixraamanayo ayuu xaji cumro isku darayaa xaji amrad cumradii wuu isdhexgeliyey waa inuu joogo ilaa maalinka tobanaad acmaasha xajku soo dhammaanayso qofkaasu xalaal noqon maayo hal bil ah waxaa laga yaba dharka ixraamka inuu sito marihii cadcaddaa oo dhar caadiga uusan xiro karin cidiya ma jaran karo tima ma gaabsan karo xaas uma tegi karo diib iyo wax udgoon ma marsan karo waa xayiran yahay waa muxrim muddadaa dhan qofka qaarinka waa sidaa labada midee u sahlan dadka laa shaka tamatuca u sahlan asaana fadli badan asaa sahlan asigaana fadli badan wuxuu yidhi sheikhu wayundab waxaa la sunneeya an yuxrima almutamaticu qofka mutamatica inuu ixraamto in kaana waajidan lilhadyi in kaana waajidan lilhadyi hadduu yahay mid hadyiga helaya waxaa la sunneeya inuu ixraamto bilxaji xajka haamina dilxija sideedda dilxija inuu xajka ixraamto ayaa la sunneeyaa buu waa hadduu hadyi wato wa ilaa haddii kale uusan hadyi wadan mutamaticna yaha fasaadisahu wuxuu ixraamanayaa oo sunno ay tahay inuu ixraamto maalinka lixaad min fii makkata maka dhexdeeda ayuu ku ixraamanayaa min baabi daarihi gurigiisa albaabkii ayuu ka ixraamanayaa fa ya'ti almasjida masaajidka ayuu tegayaa masjidkii masjid alxaraam muxriman xaaluu yahay mid ixraaman kalmakiyi sidii qofka makiga ah oo kale ayuu samaynayaa macnaha wuxuu leeyahay qofka muxrimka qofka mutamatica ah labu u kala qaada sheikhu inuu hadyi wato iyo inuusan hadyi wadan hadduu hadyi wato waxaa sunno ah buu yidhi oo mustaxaba oo fadli badan inuu maalinka sideedaad ixraamto maalinka sideedaad waa maalinka acmaasha xajku ay bilaamayaan waa maalinka la aadayo mina la aadaayo maalinkaas inuu bilowdaa fadli badan buu yidhi laakiin hadduusan hadyi wadan sideedaad inuu sii bilaabaa fiican lixaad inuu sii bilaabo maalinka lixaad sababtu usoo hormarinaya waa maxa sababtu usoo hormarinaya waxaa waaye qofka aan hadyi wadan ee mutamatica ah ama qaarinka ah hadyina aan haysan oon awoodi karin maxaa laga rabaa yaa waa fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum sideed yani saddex maalmood ayaa waxaa laga rabaa inuu xajki ku soomo waxa lix maalmood maalinka lixaad ha sii bilaabo ay u leeyihiin waxa waaye waxay leeyihiin saddexdii maalmood ayaa la rabaa inuu soomo intuusan gaarin maalinkii sagaalade carafa ilaan carafo waxaa sunna ah qofka xaajiga inuusan soomin inta carafo ka sokaysa ha sii soomo saddexdii maalin maalinka lixaad iyo maalinka toddobaad iyo maalinka sideedaad ayuu soomayaa marka saddexdii maalin toddobada dambena hadde waa markuu reerkiisa u noqdo wa sabcatin idaa rajactum marka ha soo hormariyo ixraamkii oo maalinka lixaad ha ka dhigo saddex maalin ha soomo yowma carafana ha ka reebo soomka saasaa fiican buu leeyahay oo mustaxaba marka si loo helo maalmihii la soomi lahaa ayuu usoo hormarinayaa ixraamka macnaha kii aan hadyi haysan wاlqiraanu qiraankuna waxa waye an yuxrima bihimaa bihimaa ay biاlxaji wاlcumra labadiba inuu ixraamto wey macan ayagoo wada jira min miiqaati baladihi baladkiisa miiqaadka ayuu ka xiraamanaya labayk allaahuma xajan wa cumratan buu leeyahay xaj iyo cumru isku daraya wayaqtasiru wuxuuna ku gaabsanayaa calaa afcaali اlxaji afcaasha xajka ayuu ku gaabsanayaa faqad ow yuxrima biاlcumrati ama cumro ayuu ixraamanayaa awala marka ugu horaysa uma qabla an yashraca kadib intuusan intuusan gudagelin ka hor fii awaafihaa awaafkii cumrada intuusan gudagelin ka hor ayuu yudkhilu calayha cumradii wuxuu gelinayaa alxaja xaj ayuu gelinayaa fii ashhurihi bilihii xajka dhexdood qiraanku laba suuradood uu leeyahay sheikhaa sida hadda uu noo sheegay qiraanku laba suuradood ayuu leeyahay suuradda koowaad waxa waaye qofka inuu labadiiba isku xiro oo hal mar uu labadooda wada ixraamto min almiiqaatna uu ka ixraamto labadii xajkii iyo cumradii qiraanka horta macnihiisu waa maxay xagga carabiga waa laba laba shay oo laisla xiriiriyo waye soo maa idan hadda waxaa la xiriirinaya waa xaj iyo cumra inuu min almiiqaat marka iskaga xiro oo halkaa uu iskaga xiriiriyo waa suuradda koowaad oo marka ugu horrayso talbiyada la imaanayo ama uu ixraamanayo inuu xaj iyo cumro isku cadfo uu yidhaha labayk allaahuma xajan wa cumra labadooda isku cadfo taas waa suuradda koowaad suuradda labaada sheikhu noo sheega waxa weeye inuu qofkii ixraamto bilcumra awalan marka ugu horaysa labayk allaahuma cumratan keliya ayuu leeyahay laakiin intuusan acmaasha cumrada gudagelin ka hor acmaasha cumrada maxaa ugu horeeya markuu qofka magaalada maka tago waxaa ugu horeeya altawaafu bilbeyt waa inuu kacbadii ku tawaafo intuusan dawaafka gudagelin oo acmaashii cumrada uusan gudagelin ka hor ayuu cumradii dhex gelinayaa xajka acmaasha intuusan gudagelin ka hor ayuu cumradii iyo xajka isdhexgelinayaa oo wuxuu niyeysanayaa cumradan uu gudageli doono inuu xajkii raaciyo uu ku daray waa meeshuu leeyahay uma qabla an yashraca intuusan gudagelin ka hor fii tawaafiha damiirka xagguu u laabanaya fii tawaafi alcumra tawaafka cumrada intuusan gudagelin ka hor ayuu yudkhilu calayhaa cumradii wuxuu soo gelinayaa dusheeda alxaja xajki xajkii buu kusoo darayaa labadaba miduu sameeyaba qofkaasi qaarin waay waxaa laga yaabaa inaa istiraadaan meeshaan soo mutamatici uma eka markuu cumro keliya la yimaad maya mutamatici wuxuu ahaa nin cumro keliya la imaanaya acmaashii cumrada keliyana samaynaya cumradiisana dhammaysanaya sidaasuu ahaa soo maaha ninkan laakiin intuusan acmaashii cumrada gudagelin ka hor ayuu xajki soo haleeshiinaya marka hore cumro keliyuu la yimid kadib intuusan acmaashii cumrada gudagelin ka hor ayuu xajka kusoo daraya waa qaarin hadduu marka hore labadaba miiqaadka iskaga soo darana waa qaarin labada jeerba qaarin wey wayalzamu almutamatica waalqaarina damun mutamatica iyo qaarinka waxaa ku laasimaya dhiig dhiiggu waa hadyigii hadyiguna saa hore usoo sheegnay waa geela iyo lo-da iyo ariga wax kale ma jiraan digaag iyo kuma bannaana in hadyi lagu bixiyo ama la yidhahdo waa loo gowracaya iyo mallaay iyo wixii la mid a waxyaabaha la ogol yahay saddexda nicmooleyda keliya waa alibil walbaqar walghanam saddexdaasaa hadyiga gudaya wayalzamu almutamatica walqaarina mutamatica iyo qaarinka waxaa ku laasimaya damun dhiig walaa yajibu cala alqaarini qaarinka waajib kuma ahan dhiigga ilaa anlaa yakuuna min xaadiri lmasjidi alxaraam ilaa inuusan ahaan dadka masjidi alxaraam degan mooyaane wahum ayagu ahlulmasjidi alxaraamna ahlulxarami waa dadka xaramka ehelka u ah waman kaana minhu calaa duuni masaafati alqasri iyo waman kaana qofkii ahaada minhu ay min alxaram calaa duuni masaafati alqasri masaafatu lqasri wax ka sokeeyo ka yar u jira macnaha waa maka iyo dadka deriska la ah oo aan safarka ahayn aaditaanka la aadayo dhulkooda iyo deegaankooda qoladaasaa waxaa la isku yidhahda ahlulxaram walaa cala almutamatici mutamaticana waajib kuma ahan hadyiga ilaa anlaa yacuuda ilaa inuusan u noqon mooyaane liixraami alxaji xajka ixraamkiisa ila almiiqaati miiqaadka yacni hadduu miiqaadka u noqdo macnaheedu waxaa waaye waa laga rabaa dhiigaa laga rabayaa wey wa anlaa yakuuna iyo inuusan ahaanin min xaadiri lmasjidi alxaraam dadka masjid alxaraam degan dadka masjid alxaraam deganna waa inuusan ka mid ahayn aayadda qur-aanka waxaa ku jirtay fasiyaamu alaaثaة أyaami fi اlxaji وasabcati إida rajactum tilka casharaة kaamila dalika liman lam yakun ahluhu xaadir اlmasjid اlxaraam hadigaasi wax laga rabo oo fidyadaas yani haddii waayaan hadyigii soomaya waa dadka aan deganayn masjid alxaraam dadka macnaha bannaanka ka yimaado safarka ku yimaado wey fain faqada dama hadduu dhiigga waayo hunaanka halkaa dhiiggii wuu waaye dhiiggii waaye muxuu ula jeedaa hadigii waa awoodi kari waaye aw faqada amanah ama lacagtiisuusan awoodin hadyi ma wado oo xoolo ah xoolo nool berigii hore hadiga waa la kaxayn jiray berigii hore hadiga waa la kaxayn jiray calaamado inta loo yeelo ayaa la safrin jiray hadiga hadduu ari yahay iyo hadduu geel yahay iyo hadduu lo yahaba ilaa xaramkii laga geeyo laakiin hadda lama safriyo hadda qofka lacaguu ku tashadaa un markii xagga la tago ayuu hadigii gadanayaa waa la iibiyaa xoolihii waa la soo diyaarinayaa meeshaa la keenaya adiga waxaa lagaa rabaa keliya inaad iibsato kadibna sidaas aa hadiga iskaga bixiso dadka in badan waxaa hadiga ay u wakiishaan dad hadda sida qaalibkaa qofka xaajiga waxaa laga yaabaa inuusan aragba xoolihii hadyi ahaan looga bixiyay inuusan araga laga yaabaa lacagaa la iska aruurinayaa oo dadka laga qaadayaa lacagtaasaa lagu leeya waa lagaa bixiyo un keliyaad maqlaysaa sidaa darteed qofka markuu xajinaya waxaa la rabaa inuu iska fiiriya ciddu u dhiibaya lacagta ammaanadu waa liidataa dadka in badan mararka qaarna waxaaba laga yaabaa kuwa shirkadahee dadka qaadaya inay haddii qofka uusan aqoon u lahayn xajka iyo acmaashiisa inay harowsadaan ay yidhaahdaan fiisahaaga iyo hadigu waa isku xihan yihin intaan fiisaha laguu soo saarin lacagta hadiga keen waxaan arka dad lagu yidhi ninkan shirkaddan wax shaqaa kumale hadigaaga wax ka qoseeya hadigaaga ma jiraan laakiin wuxuu is leeyahay lacag inta ka qaadid lacagtaas wax ka yar ariga ku gad xoogaa faa'iidaa meeshaas ka hel qofku waxaa leey boqol iyo toddobaatan keen waxaana suuragala neefkii boqol iyo labaatan dollar inuu joogo inta ziyaadada ayaa qaadanaya ninka keenku dhah ayaa qaadanaya marka ninaadan aqoon inaa u dhiibtay hadhowtina aad tira hadiga waa layga bixiya qalad waay qofaad diinkiisa ku kalsoon tahay haddaad dhiibayso qofaad diinka diinkiisa aad ku kalsoon tahay hadiga lacagta hadigu dhiib oo aan ku khiyaanaynin haddii kale meeshaasi waxaa kaaga imaanaya hadigii oo aadan bixin tasaahul xaggaaga ka yimid iyo taqsiir iyo gaabin xaggaaga ka yimidna ay ku dhacdo waa khatar waay dhaawaca xajkaaga gaaraya sidaa darteed qofka waxaa la rabaa wuxuu bixinayo inuu iska hubiyo cidduu u dhiibaayo zamankaanna waa zaman ammaanadu ay aad iyo aada u yaraatay khiyaanaduna ay aad iyo aada u badan taha weliba khaasatan wuxuu markay adduunyo joogaan iyo lacag dadku waa ku fidnaysan yihiin waa ku itixaaman yihiin fain faqada dama hadduu dhiiggii waayo hunaanka halkaa xoolihii uu gowrici laha hadduu waayo aw faqada ama uu waayo amanahu lacagtiisii yacni lacagtii xoolaa hadduu waayo neefka uu ku gedi laha hadduu waayo oo wajadahu laakiin ama ama uu helo neefkii biakthara min thamani milih asoo kale lacagtii lagu iibi lahaa ka badan hadduu ku helo matalan asigoo kale waxaa la gadaa neefkaasoo kale ama hadiga ah boqol baa la gadaa markaasaa la yidhi laba boqol xoolihii way joogaan laakiin qiimihii la iibinaya qiimo ka badan ayaa la yidhi waa lagaa siinayaa qasab kuma ahan lacagtaas faraha badan la inuu ka bixiyo saama alaaata ayaamin fi lxaj saddex maalmood ayuu wuxuu ku soomayaa fi lxaj wayundabu kownuhaa waxaana la sunneeyaa ahaanshaheeda saddexdaas maalmood ay ahaanayaan qabla carafata carafa ka hor inay carafo ka horeyso ayaa la sunneeyaa si taa loo waafaqana waa suu shiiku ku soo yidhi haddaadan hadyi wadan maalinka lixaad sii ixraamo saasuu yidhi soo maaha si saddexda maalin aad u soonto wa sabcatan iyo toddobo ayuu soomayaa idaa rajaca ilaa ahlih hadduu reerkiisa u noqdo waana naskii qur'aanka way wa sabcatin idaa rajactum wa tafuutu alaaatu saddexdii maalin way dhaafaysaa oo waxay kugu dhaafaysaa bita'khiirihaa dibdhigeeda can yowmi carafata maalinka carafo laga dibdhigo saddexdaas maalin oo lagaa raba inaad soomto waxay kugu dhaafaysaa buu yidhi yowma carafo inaad ka dibdhigto wayajibu qadaa'uhaa waxaana waajiba saddexdaas maalin inaad soo qallayso qabla sabcati toddobada ka hor shiiku saddexdii maalin ama saddexdii maalin soonkooda wuxuu u sheegay waqtu adaa iyo waqtu qadaa waqtuladaa waxaa waaye buu leeyahay qabla yowmi carafa carafo intaan la gaarin ka hor in la soomo way waqtigeedii gudashada oo munaasabka ah haddii yowmu carafa ay kadib dhacaan maalmahan soonkooda macnaheedu waa cibaado dhaaftay wakhtigeedii cibaada hadday wakhtigeeda dhaafto waa la soo qalleeyaa soo ma waxaa waajiba markaas inaad soo qallayso qabla sabca haddii yowmu carafa ay kula dhaafto adoon saddexdii maalin soomin oo soo qallaynin saddexdaa maalin soonkood toddobada maalin ha u gudbin buu leeyahay laakiin sida saxiixa waxa waye yowmu carafa ka hor kuma xirna wakhtigooda bal waxaa mashruuca oo bannaan inuu ayaamu tashriiq qofka soomo ayaamu tashriiqna waa saddexda maalin ee yowmulciid ka dambaysa oo caaisha radi allahu canha ay tidhi nebigu umuusan ruqsaynin sala allahu alay wasalam ayaamu tashriiq in la soomo ilaa liman lam yajid ilhadyi ilaa qofkii hadyi aan haysan mooyaan qofkii hadyi waaye ayaamu tashriiq waa soomi karaa kow iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka bisha dilxija saddexdaas maalin wuu soomi karaa qofkii hadyi aan haysan toddobada maalinna markuu beledkiisu u noqdaa laga rabaa wa yufariqu baynaha wa bayna asabca wa yufariqu waa kala geynayaa baynahaa saddexda maalmood wa bayna asabcati iyo toddobada maalin wuu kala geynayaa bimaa kaana yufariqu wuxuu ku kala geyn jiray fil adaa'i wakhtiga gudashada wa huwa muddadaasna waxa waaye muddatu sayri waa muddada socodka wa siyaadatu arbacati ayaamin iyo afar maalmood oo dheeriya sheikhu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo toddobada maalmood iyo saddexdan maalmood eed soomayso waa inaa u dhaxaysiiso muddo oo wakhtigu adaaga wakhtigul adaa muxuu ula jeedaa wakhtigii la rabay saddexdan maalin inaad soonto iyo toddobada maalin ee markaad beledka u noqonaysa aada la imaanaysid muddadii u dhexaysoo kale ayaad u dhexaysiinaysaa markii aada soomayso haddii xataa aad soo qallaynaysa macnaha wakhtigii gudashada saddexda maalmood sheikhu meeqa maalmood uu ka dhigay wakhtiga gudashada waa yowma carafa saddexda maalinee ka horaysa soo ma lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad waayahay ilaa sideedaadaa soontay maalan markii aad soo qallaynayso markii aad la imaanayso toddobada maalin ee dhiman ee markaad beledkaaga u noqoto aada soomayso iyo saddexdan maalmood muddo intee la-egaa u dhexaysa saddexdan maalmood oo maalinka sideedaad u dambayso waxaa u dhexaynaysa maalinka sagaalaad tobanaad koob iyo toban laba-iyo toban laba-iyo toban waa qofkii mutacajila soo maaha ka soo qaad marka laba-iyo tobankaas maalmood ilaa labaiyo tobanka laga gaaray afar maalmoodaa idiin dhexaysa afartaas maalood waxaa kusii darsanaysaa muddadii safarka safarku wuxuu noqon karaa saddex maalin intaad soo diyaargaroobayso soo soo baxayso waxaa laga yaabaa maalin inuu kugu noqoto waxaa laga yaabaa laba inay noqoto adiga afar maalmood iyo wakhtigii safarkaa isku daraysaa qadarkaas ayaa wuxuu u dhexaynayaa soomkii markaad wakhtigiisii la timid saddexda maalmood iyo toddobada maalmood oo soo qallaynayso qadar intaa leegaa udhexaynaysa qadarka intaa la eg ee u dhexaysa markuu gudanayo iyo toddobada maalmood ee markuu beledka u noqdo uu la imaanayo ayaa hadhowtii hadduu toddobadii maalmood qallaynayo wakhtigeedii dhaafaan saddexda maalmood hadduu qallaynayo wakhtigeedii dhaafaan iyo toddobada maalmood muddadaas inuu udhexaysiiya ayadana laga rabaa hadduu wuxuu yidhi soomaaha yowma carafa hadday gaarto waa qadaa waxaa rabtaa inaad saddexda maalmood soo qallayso waa soonta iyadoo qadaa ah toddobadii goornaad soomaysaa yaa toddobada waxaad soomaysaa muddadii marka hore u dhexayn jirtay mid lamida markaa udhexaysiisaad soomaysaa oo afar maalin iyo ziyaadadii safarka safarku meequu qaatay hadduu saddex maalin qaatay hadduu laba qaatay ku dar intaasaa udhexaysiinaysaa kadibaad toddobadii maalmood soomaysaa saas inuu u kala saaro ayaa la rabaa buu yidhi wa yufariqu wuu kala saarayaa baynaha wa bayna asabcati bimaa kaana yufariqu wuxuu ku kala saari jiray fi ladaa'i gudashada wa huwa muddatu sayri waana muddada socodka wa siyaadatu arbacati ayaam iyo afar maalmood oo dheeriya muddadii socodka iyo afar maalmood oo dheeriya waliطlaaqu iطlaaqu waxa waaye an yanwiya dukhuula fi nusuk aliطlaaq muxuu ula jeedaa sadeet wuxuu noo soo sheegay manaasigta inay afar yihiin alifraad waltamatuc walqiraan waliطlaaq afar inay yihiin ilaaqii buu hadda ka hadlaya marka maxaa laga wadaa ilaaq wuxuu yidhi waliطlaaqu iطlaaqu waxa weeye an yanwiya dukhuula inuu niyeysto gelid fi nusuki cibaadada uu dhex gelayo min gayri an yucayina asigoon cayimin xaala alixraami xaaladda ixraamka xaaladda uu ku ixraamanayo asoon cayimin waxa ay tahay ayuu gudagelayaa annahu xajun inuu xaj yahay ow cumratun ama inuu cumro yahay ow qiraanun ama inuu qiraan yahay wuxuu cayimaya ma laha uma lahu bacda dalika kadibna asiga wuxuu leeyahay markaa kadib sarfuhu leexintiisa limaa shaaa wixii uu doono min daalika manaasigtaa ka mid a miduu doono markaa u leexanaya maalan wuxuu iska yidhi labayk allaahuma labayk xajna ma sheegin cumrona ma sheegin laba isku xidhanna ma sheegin miiqaadkii buu joogaa dharkii ixraamka buu xirtay wuxuu yidhi labayk allaahuma labayk ixraamku iska sii gudagalay miduu la imaanaya qofkan wuxuu leeyahay shiikhu qofkan wuxuu leeyahay markuu sidaa sameeyo kadib wixii niyadiisa u leexiyo siduu doonuu yeeli karaa hadduu doono xaji cumruu ka dhiganayaa uu niyeysanayaa haddii uu doono xaj keliyu ka dhigayaa haddii uu doono cumro keliyuu ka dhigayaa waxaadna ogaatiin in lagu dhawaaqo talbiyada iyo ixraamka waajib ma ahe sunno waay inuu qofka ku dhawaaqo yidhaha labayk allaahuma xajan ama labayk allaahuma cumratan waajib ma aha laakiin waxaa waajib ah oo rukni ah niyada qofka inuu niyeysto anniya min almiiqaat alixraam min almiiqaat inuu qofka niyeysto waa laga maarmaan ila niyada la-aanteeda wax soconaya ma jiraan inuu niyeystaa laga rabaa ninkani marka niyadiisa midii uu doono u leexinayaa hadduu doono afka ha ka idlaaqo marka ugu horrayso walaa yajuusu lixraamu ma bannaana buu yidhi in la ixraamto bilxaji ilaa fii ashhurihi ilaa bilihiisa dhexdood mooyaane wa hiya bilaha xajkuna waxaa weeye shawaal wa dulqicda wa cashru layaalin min dilxija waataan ku soo marnay alxaju ashhurun macluumaat waa bilo macluumaad oo la yaqaan waa laba bilood iyo toban maalmood wey wuxuu yidhi waa shawaal wa dulqicda wa cashrun layaalin iyo toban maalmood toban habeen oo min dilxija bisha dilxija ka mid a fain axrama bihi fii hayriha fain axrama bihi hadduu ixraamto xajkii fii hayrihaa ay fii hayri alashhuri alxaj bilihii xajka waxaa bilaan ahayn dhexdood hadduu xaj ixraamto incaqada cumratan cumraa xirmaysa bilaha xajka wakhtigiisa wakhtigoodii bilihii xajka waxaan ahayn hadduu yidhaha waa xajinayaa qofka oo waxaan ixraamtay xaj niyadaasi xaj noqon mayse eh cumray noqonaysaa cumradu qofku waxa waye fii jamiici sana waa cumraysan karaa bil walba oo bilaha ka mida wuu cumraysan karaa cumradu way furantaha laakiin waxay u fadli badan tahay fii ramadaan oo qofka cumraysta fii ramadaan nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi alcumratu fii ramadaan tacdilu xajatan maci cumrada in la cumraysto bisha ramadaan dhexdeed waxay u dhigantaa buu yidhi xaj aniga layla xajiye qof aniga ila xajiyo i raacay ayuu u dhigmaa qofkii bisha ramadaan cumraysta marka fadli badan bay leedahay alcumra fii ramadaan laakiin gaar miyay ku tahay ramadaanka sanadka dhan qofka waa cumraysan karaa bishuu doono xajka laakiin sanadka dhan ma la xajin karaa maya xajku waa laba bilood iyo toban maalin ayaa wakhtigiisu yahay waa alxaju ashhurun macluumaat maxaa lasoo qadaraya aayadda ay waqtulxaji saasaa lasoo qadaraya soomaa sida saxiixa ah ay waqtulxaji ashhurun macluumaat wakhtiga xajka waa bilo la yaqaan sida salaadoo kale way marka wax walbaahi wakhti bay leeyihiin haddaad salaadda tidhaahdo duhurkii waxaan tukanayaa afar saac oo subaxnimo ma kaa ansaxaysaa haddaad tidhaahdo waan xajilayaa bilihii xajka bilaan ahaynaan xajinayaa haddaad tidhaahdana sidaasoo kale waay laakiin ixraamkii aad la timid muxuu isku bedelayaa cumruu isku bedelayaa incaqada cumratan cumraa guntamayso cumro ayay kuu noqonaysaa wayancaqidu alixraamu bilcumrati waxaa guntamaya alixraamu bilcumra cumrada in la ixraamto way guntamaysaa way xirmaysaa kulla waqtin waqti walba sanadka dhan ilaa lilxaaji almuqiimi liramyi bimina ilaa ninka xaajiga ah almuqiimi ee nag oo macnaha magaaladii maka jooga oo u nagaaday liramyi dhagax tuur dartii biminan mino ku sugan qofka xaajigaa ee mino jooga ee u jooga inuu dhagax tuur sameeyo ninkaasi asiga cumro lama imaan karo wakhtigaas sababtu waa maxay hadda acmaaluu ku jiraa soo maah almashquulu laa yushaqal qofka hadduu mashquul yahay lama mashquuliyo cibaadou ku jiraa cibaado kalean ku mashquulayaa sax maahan ayadoo midii uu ku jiro laga yaaba inay dayacanto mino markuu joogo qofka bilaash uma jooga cibaado u joogaa in mino lagu hoydo habeenadaas ayaamu tashriiq xukunkeedu waa maxay waa waajib dhagax tuurka waa gelin dambe markii laga reebo maalinka tobanaad ayaamu tashriiq dhagaxa waxaa la tuuranaya waa gelin dambe waa gelin dambe markaan leeyahay waa bacda zawaal macnaha waa markay wakhtiga duhurka markuu soo galo wixii ka dambeeya ilaa maqribkii ayaa la dhagax tuuranayaa gelinka hore qofkaas waa inuu sugto siduu cibaadadaas gelinka dambe u samayn lahaa inuu marka baxo ou yidhaahdo waxaan ka baxayaa xaramkii oo xilligii baan aadayaa waa soo ixraamanaya cumra acmaashii cumradaan samaynayaa taa macnaheedu waxa waxaan ka mashquulayaa acmaashii xajka waa kaa looma ogola laakiin qofkaan sidaa ahayn oo xaaji mina jooga oo dhagax tuuranaya aan ahayn waxaa u bannaan buu yidhi qofku inuu cumraysto fi kuli waqtin waqti walba uu cumraysan allahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin